suurat lmuطafifiin waa suura madaniya ibnu naxaas iyo ibnu mardaweyhi siday ibnu cabaas ka wariyeen waxaa kaloo la yidhi suuraddani riwaayo ibnu cabaas laga warinayo waxaa jirta makiya ku sheegaysa waxayna kusoo degtay waana suwarka makiya madiine dhexdooda kusoo degay ayb aayadaha horena waxay ku saabsan yihiin miisaanka aayadaha dambena hadda aakhiro iyo axwaasheeday ka waramayaan ayb aayadaha hore weliba waxay ku yimaadeen rasuulka sal ll ly slam markii uu madiine yimid reer madiine waxay ahaayeen dadka ugu xun miisaanka xaggiisa oo ibnu cabaas baa wuxuu yihi lamaa qadima rasuulu llahi sal ly slam almadiinata nebigu markuu madiine soo galay kaanuu min akhbath nnaasi kaylan waxay ahaayeen dadka kuwa ugu xun xagga beega faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey weylun lilmuطafifiin faaxsanu lkayla aayaddii waa hagaajisayo keylkii marka way wanaajiyeen iyagii marka keyl beegii ayay wanaajiyeen markaas qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi اraxmaani اraxiim weylun cadaab ama waadi naareed lilmutafifiina ayuu u sugnaaday kuwa fudaydiyo oo nuqsaamiyo beega iyo miisaanka iyo dadka ashyaadooda dhammaan aladiina kuwii ayuu u sugnaaday cadaab ama waadi naareed idaa haddii igtaaluu ay beeganayaan cala annaasi min annaasi dadka xaggooda ay kasoo beeganayaan yastawfuuna oofin dalbayo oo in loo dhammaystiro dalbayo oofsanayo waidaa haddii kaaluu ay beegayaan hum iyaga waidaa haddii kaaluu ay beegayaan hum ay dadkii u beegayaan ow amase wasanuu ay u miisaamayaan hum dadkii yukhsiruuna nuqsaaminayaan oo yacnii nuqsaamin ku samaynayo ka yaraynayo xaqi ay lahaayeen alaa yadunnu miyaynan yaqiininaynin ama aynan malaynaynin kuwa ulaa-ika kuwaada annahum iyagu mabcuuhuuna kuwa lasoo bixinayo inay yihiin liyowmin intii ka ah loo soo bixinayo maalin maalinka oo cadiimin aada u weynin badan yowma maalin in loo soo bixinayo miyaynan malaynaynin yaquumu nnaasu dadka ay istaagayaan lirabbi alcaalamiin caalamka rabbigii ay usoo istaagayaan dadkii maalinkaa miyaynan yaqiininaynin in lasoo bixinayo maalintaa loo soo bixinayo waxaa lagu bilaabay marka weylun lilmudafifiin meeshaa marka waxaa laga qaatay miisaanka ama beega ama waxa wax lagu cabiro in la khiyaanaa inay dembi kabiira a tahay oo weyn waayo cadaabaa la sheegay hadday shay iska karaaha ay tahay cadaab laguma goodiyeen ayb weylun cadaab ama waadi naareed lilmutafifiin oo u sugnaaday kuwa miisaanka nuqsaamiyo oo fududeeyo tadfiif marka maxaa loogu magacaabayna wax yar unbuu xadayaa ninkan qof miisaan khiyaanaya wax weyn ma xadi kara wax yar unbuu qaadaa markuu saa u shubo wixii cabiro dhinaci kala saaro qofkii ishiisao iska fiirinaya dhag horow kasoo gedinaya waxa uu qaadanaya wax fudud ah aada u yar ah ayb waxaas buu marka cadaab ku mutaysana iyo weyl iyo shiddo iyo dhib mudafif marka liannahu laa yakaadu yasriqu fi lmikyaali wاlmiisaani ila shay alyasiira atafiif shayga fudud oo yar unbaa marka uu xadi karaa intaas hadda qofku miyuusan ka dhammaynin waxaa yarkaa waa ka maarmaa waana ka dhan yahay laakiin shaydaan baa wuxuu wuxuu u gelinayaa qalbiga intaas inuu ku taajirayo u malaynaa faa-iidada kale ma arkaya wixii kale dhan ma tusayo kanuu tusaya ayb marka waxaa laga yaabaa inuu isleeyahy ilmo ku korso inuu isleeyahay dhib uga bax dhibna uga bixi maayo ilmana kuma korsanayo macno leh waxaas yarkaa marka waana ka dhan yahayba waxaa yar inuu isku saa u qaato maba ahanba aladiina kuwii ayuu cadaab u sugnaaday ama waadigaa naareed idaa haddii igtaaluu ay beeganayaan ta'da marka waa qofkii isagaa marka wax ku dheefsanayo ti uu ku qaadanayo aladiina kuwii uu cadaab u sugnaaday idaa haddii igtaaluu ay soo beeganayaan cala annaasi cala annaasi ay min annaasi dadka xaggooda ay kasoo beeganayaan yastawfuuna oofsanayaan markay dadka kasoo beeganayaan iyaga waa oofsanayaan waa oo in loo oofiyo oo loo dhammaystiro ayay dalbayaan ayb calaa bimacnaa min waaye marka ayb macnaha loo jeedana waxay tahay markuu isaga wax xaqa leeyahay aad buu u fiirinayaa maanta dhan marka yacni in loo oofiyo wax loogu daro oo loo dhammaystiro ayuu rabaa waidaa haddii kaaluu ay iyaga beegayaan hum dadkii ay u beegayaan maxay u beegayaanna almakiila shaygii la beegayey waxa la beegayo hadday iyagu dadka u beegayaan ow amase wasanuu ay u miisaamayaan hum dadkii almawsuuna shaygii la miisaamaya mafcuul labaadaa qadara shaygii la miisaamaya hadday u miisaamayaanna yuqsiruuna waa nuqsaaminayaan ay yanqusuunahum waa ka nuqsaaminayaan dadki waxaa soo gelaya marka waxaan yacni miisaan iyo beeg baa hadda la sheegay wax kasta oo marka dad xaqiis aada ku wadato waa soo gelayaan xataa marka dad yacni qof uu kaaga baahdo hebel ka waran haddii lagu yidhaah oo adiga lagu su-aalo hebelkaasna adiga hadalkaaga oo wax uga xiran yahay waxa aad ka og tahay inaad ka sheegto haddaa ugu darnaato ood wax ku darto zaa-ida ousan ahayn ama wax ou ahaa ee uu shaqadaa ku heli lahaa aa ka nuqsaamiso oo aad tiraa waxaas ma yaqaano kaas xaqiiqduna ou yaqaano waa soo gelay baabkan culimadu saasay dhaheen oo dadka waxaa walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum waa caam waana soo gelaa baabkaasna baababkaasna marka waxaa aada halis ugu jiro dadka culummada iyo dadka wax xukumo labadaas qola aada halis ugu jiro madaxda iyo culummada waana midda ibnu daqiiq uu yidhi iqtiraaxa uu ku yidhi acraadu nnaasi xufratun min xufari nnaar waqafa calaa shafiiriha daa'ifataani min annaasi alculamaau walxukaam dadka cirdigoodu waa qar naareed waay waa god naareed waayo qarkiisa waxaa taagan culimada iyo dadka wax xukumo ayaa qarkiisay taagan yihiin meeshaas yacni halis inay godkaas galaan way dalqa ku dhaha waana waa maxay waxbaa la su-aalaa iyagana waxaas la su-aalayana waxbaa hadhow lagu dhisaa inaa ilaahay uun uga cabsato waxaad og tahay iska sheegto oo qofna aadan wixiisii ka nuqsaaminin ayb hadda mar walboo ahwaa-du badato kooxuhu bataan oo axsaabtu badato dadku waa isku qamaamayaan waa isku kacayaan alla kacabsigii waa la iloobaa marka taas marka qofku inuu aada isaga ilaaliyo waa muhim walidaalika dadkii hore waxaa ilaali jiray ibnu xajar wuxuu leey waxaas waa ku yaraayeen waxaa ilaali jiray warac xalaal miiradka iyo diinta ayaa dadkii hore ilaali jirtay waxaan kusoo marnay qisat lifki suuratu nuur zaynab oo caa-isho lala qabay markii qisatul ifki dhacday dhagaheeda iyo afkeeda waa ilaashatay caa-ishana waa tii tiri waxaa ilaali diinteeda ilaalisayay tiri ilaa waa ka faa-iideysa lahayd waqtigaas maanta dadka jooga marka kooxahan maanta hadday fursad usoo gasho wax saxa iyo waxaan sax ahaynba waa waa kula tumanayaa qofka kii uu kasoo horjeeday hadduu god u galo khalaas u ahay hore ugu sii durdurinayo waana arrin aada dhibki dhibkiisa u leh waxaa kaloo meesha iyada lafteeda ku jiro khiyaano kasta oo qofkii da xaqiisii aan loogu oofinaynin ha noqoto xirfadaha qofka xirfad ouna lahayn maalan ama aqoonteeda ousa lahayn oo kale ayaa ka mid ah waxii oo jawdada iyo yacni khiyaano laga sameeyo waxaan jawdadeeda yacni jawdada waxaa la yidhaha waxaan qualitiga iyo iyo iyo shaygan qiimaha uu leeyahay wax eber ah haddaad kusoo qorto inuu yacni quality fiican yahay ama warqaddii intaad ka fujiso wax kale ku dhajiso ama aad tiraa waxaan ii sameey dhin laakiin inta laga rabo hoos uga dhig si loogu maleeyo kii fiicnaana calaamaddii u yeel sidaas aada wax ku gadato kulli weylun lilmudafifiintaanay gelin waxna hadda shaa'ic noqday waayo aada arkaysid xataa dadka qaar yacni heer dadki is-aamini waayaa la gaaray oo qofku yacni soomaaliga qof soomaaliba uu aamini waayo intuu soomaali aamini lahaa mid kale inuu iska wixiise u geystaa alla qumanaatay marka naam kaas kale marka inuu khiyaana iyo in kale ma oga laakiin kan khiyaanadiisa ogaaday bis isaga marka dadku hadday meel wada joogaan oo haddana khiyaano un ay isku tuhmaanna dadkaasi waxba ma wada wadi karaan inay wax wada wadaan ay wax wada dhistaan ayay dhibaato u keenaysaan alaa yadunnu miyaanay malaynaynin ulaa-ika kuwaadaas miyaynan malaynaynin ama yaqiininaynin ogaanaynin annahum iyagu mabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya inay yihiin liyowmin loo soo bixinayo maalin maalinka oo cadiimin weynin badan rabbi baa weynaan ku tilmaamay yowma maalin in loo soo bixin doono miyaynan malaynaynin yaquumu nnaasu dadka ay u istaagayaan lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ay u istaagayaan rabbi bay hor istaagayaan qoraxdaa lasoo dhaweey lasoo dhaweynayaa waa dhididayaan dhididkiibaa markaas mid anqawyada u joogaa mid jilbaha mid dhexda midna yacnii kalxamaha midna dhididkii waaba xakameynaa isaga dhan biqadri acmaalihim kalaa ina kitaaba alfujaari lafii sijiin kalaa ka joog eh radcun limaa kaanuu caleyhi min atatfiif kalaa war ka jooga miisaankan aada fududaynaysaan ina kitaaba alfujaari kuwa faajiriinta ee daacadan rabbi ka baxay kitaabkooda acmaashooda lagu qoraayo lafii sijiinin ayuu ahaaday sijiin dhexdiisa sijiin marka waa meel magaceeda taxta alardi asaabicati sufla ah asalkana waxaa la yidhi min asajni ayay ka timid wahuwa diiq waa ciriiriga dhulkana ibnu kathiir wuxuu leey kulamaa hoos loo socdo hoos loo socdo oo dhulka ugu dambeysa la tagaa ciriiriga iyo wixii waa soo yaraanayaan buu yiri marka macnaha ciriirigaa laga keenay laakiin waxay calam u noqotay meeshaas oo la dhigaayo dadka xunxun kitaabadooda kalaa ka joog ee ina kitaaba alfujaari kuwa daacada rabbi ka baxay kitaabkooda lafii sijiinin sijiin dhexdiisa u ahaaday oo halkaabaa marka kitaaba acmaalihim halkaas baa la geynayaa ayb wamaa maxaybaa adraaka adiga ku ogeysiiyey maa maxaybaa sijiinun sijiin ou ahaaday kitaabun marquumun huwa kitaabka camalkooda loogu qoraayo kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo marquumun maktuubun la qoraayo marka kitaabun marquumun wamaa adraaka maa sijiinun tafsiir uma aha saasaa leeyihi waayo sijiin meel magaceed waayo oo kitaab kitaabka camalkooda lagu qoro la dhigo waayo kitaabun marquumun in lagu fasiraa marka meesha calamkaas waa laga fiican yahay suuragal ma aha marka kitaabun marquumun macnuhu waxay tahay huwa kitaabka camalkooda lagu qoraayo kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo marquumun maktuubun ku la qoraayo ah waa kitaab la qoraayo oo acmaashooda lagu qoraayo marka laysa hada tafsiirun lisijiin ma laysa hada tafsiira sijiini ma aha bal huwa bayaanu lkitaabi lmadkuuri kitaabkii la sheegay ee acmaashooda lagu qorayay baa lagu bayaaninaa meeshaan marka waylun waadi naareed yowma-idin maalintaa lilmukadibiina kuwa alleh rasuul beeniyey ee qiyaamo ayuu usugnaaday aladiina kuwiiba usugnaaday yukadibuuna beeninayay biyowmi ddiini is-abaalmarinta maalinteeda wamaa yukadibu ma beeniyo bihi yowmuddiin ilaa kullu muctadin mid walbo xadgudbo ilaa kullu muctadin ku xadgudba dhammaantii maalin kaas oo ahiimin oo dembi badan kaunbaa maalinta is-abaalmarinta beeniyo idaa haddii tutlaa la aqrinayo calayhi isaga korkiisa aayaatuna aayaadkeenna lagu aqrinayo qaala wuxuu yidhaahdaa hiya aayaadku asaadiiru lwaliina dadkii hore waxyaabihii ay qoreen oy sadareeyeen oo sheeko xariiradii hore weeyaan sidaasuu dhahayaa marka aayadihii lagu aqriyo qofku markuuda kibirka ka bato iyo sidaas waa yeela iyo ictidaagu markuu ka bato waxna kama duwana dadkan mulxidiinta ah iyo kuwan muslimnimada ku dhashay muslimiinta ahaa oo afar iyo labaatanka saac diinta un wax ka sheego muslimnimay ku dhasheen diintiibay ka baxeen markaasay qur-aankii aayadihii iyo axaadiidtiibay waxay ku sheegayaan asaatiiru lawaliin waxaas waagii horaan annaga waxaas aaminsanayn iyo markii qaaraa waxay ku leeyiin waddanka waagii aan joognay waxaasaa la dhihi jiray waa qadaayaada de qur-aanku qariray waay ayay waxay u joogtaa markaan soomaaliya joognay saasaan dhihi jirnay marka qofkaasi maxaa yani sow khatar maaha weliba hadda yacni say u bateen waxyaabahan meelahan dadku iskula xiriiraan aaday usii darsatay weliba caqaaidba caqaa-idaa laga hadlayaa arrimo marka yacni caqiido oo mafraqu turuq ah bayna alkufri waaliimaan baa laga hadlayaa markaasu wuxuu leeyahay haasaas maad aaminsantaha adiga waxaas maa qabtaa buu ku leeyahay waxaas wax laga tegay waayo waxaasi waa iska sheeka baraley saas waxaasoo dhan marka asaatiiru lawaliin kuwii hore ay dhihi jireenay kana un dhahayaan aayadahan aayada la macnaana waa soo marnay kalaa ka jooga yacni beenintaas iyo sidaa aaleaada leedihiin ka jooga bal e raana waxaa waxaaba ka darantaa bal e raana waxaa ka qaalib noqdo daboolay waxaa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda waxaa daboolay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayeen ay kasbanayeen waxay kasbanayeen baa quluubtoodii daboolay marka macsiduba macsi bay kuu dhiibeen macsida qalbigay dabo ay madoobeyneysaa mid labaad bay kuu jiidaysaa ilaa qalbigii uu daboolmo falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum iyo wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara kalaa bal ee raana waxaa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda waxaa daboolay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbanayaan ee yagsibuunahu kalaa ka joog ee inahum iyagu yacni tanaa kasii daran oo cuquubadan lagu ciqaabayo markii hore yacnii aayaadkii bay ka jeesteen qalbigoodaa daboolmay waa arrin kasii daran waxaa kasii daran haddana rabbiba inuu ka xijaabanayo oo qalbigoodii madoobaaday wuxuu sabab usii noqday yacni cuquubo in lagu dhigo cuquubadaana ay tahay qalbigoodiiba yani rabbi inuu ka xijaabanayo qiyaamaha kalaa ka joog ee inahum iyagu lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo waay can rabbihim rabbigood xaggiisaa laga xijaabayaa yowmaydin maalintaas maalintaa marka rabbigood waa laga xijaabayaa istusi maayo ibnu cabaas isaga waxaa laga wariyey kalaa ay laa yusadiquuna ma rumaynayaan inahum can rabbihim war cusub waay marka kalaa ka joog ee laa yu'minuuna rumayn maayaane inahum iyagu lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabaya waay can rabbihim rabbigooda xaggiisa yani rabbigood inay arkaan yowmaydin maalintaa ayb imaamu shaafici marka wuxuu yidhi hadduu ahlu ahlu fujuurkii hadduu rabbi ku ciqaabay inuu ka xijaabtay ahlul iimaankii maxaa lagu abaalmarinaa inuu istusaayo waana kasoo hadalnay masalada akaru lmufasiriinna ru'yada bay aayaddan ayaa loo daliishadaa uma intaa dabadeed inahum iyagu lasaaluuljaxiimi jaxiimo kuwii galaya jaxiimo kuwii gelaya weeyaan iyaga markuu rabbi ka xijaabto jaxiimay aadayaan galayaan uma intaa dabadeed yuqaalu waxaa la dhahayaa haadaa kan aladii kii weeyaan kuntum aada ahaydeen tukadibuuna bihi inaad beeninayseen kii aada beeninayseen weeyaan kan sidaasaa lagu dhahayaa kalaa ka joog ee ina kitaaba alabraari baariyaalka kitaabkooda acmaashooda lagu qoraayo lafii cilliyiina cilliyiin dhexdiisa ayuu ahaanayaa ahlu luqaha waxay leeyihiin cilliyiin yani irtifaac bacda irtifaac ay irtifaacan bacda irtifaacin marka ina kitaaba alabraari baariyaalka kitaabkoodu lafii cilliyiina sarayn sarayn ay ka danbaysa dhexdeedu ahaana inay calam tahayna mufasiriinta u badanoo waa tafsiiro ina cilliyiina fi samaai saabicati taxta alcarshi cilliyiin waa samada toddobaad carshiga hoostiisa samada toddobaad korkeeda carshiga alla hoostiisa ayb albaraa bnu caazib sidaasaa laga wariyey macaani kaloo badanna waa la sheegaa oo mufasiriintu ay dhigaan kanaasi ugu badan wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey adiga maa maxaybaa cilliyuuna cilliyuun ou ahaaday waxaa loola dhaqmay marka sidii jamcu mudakar saalim camalna kitaabun huwa kitaabkooda acmaashaa loogu acmaashooda loogu qorayo kitaabun kitaab waaye kitaabka oo marquumun maktuubun la qorayo la qoray yashhadu waxaa xaadiraya hu kitaabkooda shaygaa loo qoray almuqarabuuna malaa-igtii la dhoweeyey ayaa ka marqaati furayso yashhadu waxaa ka marqaati kacaya hu kitaabkooda almuqarabuuna kuwii la dhoweeyey ayaa ka marqaati kacayo xaadirayao goobjoog u ah meeshaa la geynayo waa maamuus marka ina al abraara baariyaalka lafii naciimin tu la ysugu nicmeeyo dhexdeeda yay ahaanayaan cala al araa'iki sariiro korkooda yay ahaanayaan yanduruuna xaal ay eegayaan oy fiirinayaan maxay fiirinayaan marka laba macno wixii ilaahay ugu deeqay ee jannada rabbi uu ku siiyey macno kalena waxay tahay yanduruuna ilaa rabbihim kaasaadna moodaa inuu aada u fiican yahay nacam labada macno way fiican yihin laakiin kan inuu aada usii xoog badan yahay ad moodaa sababtoo ah qoladii xumayd waxaa lagu abaalmariyey kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun fujaar sidaasaa lagu abaalmariyey baariyaalkiina abaalmarintooda maxay noqotay annahum yanduruuna ilaa rabbihim aayadda marka mar kale yanduruunadan waxay daliil u tahay ru'yada ilaahay inay mu'miniintu arkayaan jannada ay ka arkayaan ku arkayaan ina alabraara baariyaalka lafii naciimin tu laysugu nicmeynaya dhexdeeda yay ahaanayaan calal araa-iki haddaad doonto khabar labaad waa ka dhigi kartaayo calal araa'iki sariiro korkooday ahaanayaan yanduruuna xaal ay fiirinayaan marka ilaa rabbihim rabbigood ay fiirinayaan ayb tafsiir saddexaad wuxuu leeyahay cadowgoodii naarta ku jiro ayay fiirinayaan sida loo cadaabayo cadowgaagada markaad aragto isagoo la cadaabayo farxaday kuu tahay dabcan suuratu saafaadna waa ku aragnayo qaala qaa'ilu minhum inii kana lii qariin yaqulu a inaka lamina almusadiqiin ila aakhiri laaya faalaca fara'aahu fi sawaai ljaxiim waa kii ku arkay meeshaan tacrifu fii wujuuhihim nadrat naciim tacrifu waad garanaysaa waad aqoonsanaysaa fii wujuuhihim wejiyaalkooda dhexdeeda ama wejiyaalkooda korkooda waxaad ka garanaysaa nadrata annaciimi nicmada loogu nicmeeyey dhaldhalaalkeeda tacrifu waxaad aqoonsanaysaa ood garanaysaa nadrata annaciimi ta loogu nicmeeyey dhaldhalaalkeeda ayaad fii wujuuhihim wajiyaalkooda korkooda aada kaga ka aqoonsanaysaa yusqowna waa la waraabinayaa min raxiiqin baa laga waraabinayaa khamri xaggeed ayaa laga waraabinayaa khamriga oo makhtuumin la daboolay inay markaa yacnii wax kale ay la falgalaan iyo waxyaabaha baa laga daboolay ama inay gacmuhu taataabtaan ilaa dadka abraarta un markaa ay furtaan iyaga unbaa marka furanaya markaasay cabayaan yusqowna waa la waraabinayaa min raxiiqin baa laga waraabinayaa khamri khamriga oo makhtuumin la daboolay saynan gacmaha iyo waxyaabaha u taataabanin khitaamuhu kan lagu dheehayo waa macno khitaamuhu dhadhankeeda kan ugu dambeeyaa khamrada oo khitaam yacni khitaamuhu dhadhankeeda kan ugu dambeeyaa miskun uu yahay miski yacni markay cabbaan dhadhanka ugu dambeeyay dhadhansanayaan caraf wax caraf badan oo dhadhan wanaagsan yay dhadhansanayaan ayb khaatamuhu miskunna waaba la akriyay qira'a mutawaatira sabciya w marka khaatimatuhu miskun kan ugu dambeeya waa miski ee yajidu raa'ixata cinda khaatimati sharaabi ama khaatimati shurbi cabidda aakhirkeeda ayuu wuxuu helayaa marka raa'ixa aada u wanaagsan oo raa'ixada miskiga yusqowna min raxiiqin baa laga waraabinayaa makhtuumin la daboole kaas oo khitaa khitaamuhu raa'ixadiisa kan ugu dambaysaa miskun uu yahay wafii dalika kaagaa dhexdiisa falyatanafas ha u tartameen oo ha u dhaqtameen almutanaafisuuna kuwa tartamaayo dadka tartamayo ka ha u tartameen iyadaa marka wax loo tartamo ah wa misaajuhu kan lagu dheehay khamrigaas min tasniimin ou ka ahaaday tasniim waa il jannada ku taallo waa ism calam ah waaye waa ismu caynin fi ljannati il durdurayso oo jannada marka ku dhex taallo weeyaan marka wa misaajuhu shayga lagu barxay khamrigaasi min tasniimin buu ka ahaaday ishaa jannada dhexdeeda ahaaday oo tasniim xaggeeda ayuu ka ahaaday culimadu marka waxay yidhaahdaan kuwana waa loo barxaa kuwana iyadoo saafi a baa la siinaya kuwa saafiga lagu siinayo waa muqarabiinta asxaabulyamiinna waa loo barxaa waayo iyaga laftooda camalkii bay barxeen waa kuwa marka khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi-an casa allahu an yatuuba caleyh tasniimkana in macnahaas lagu wado ayaa wanaagsanoo isim calama in laga dhigo caynantana tafsiir bay u noqonay marka haddii sidaa laga dhigo asalka kelmadda tasniimkana waa alirtifaacna waa la yidhaahdayo walidalika dirwatu sanaam sanaam albaciir ratiga baarkiisa kora w asalka marka tasniimku saraynay tusee ayb ibn mascuud iyo ibnu cabaas iyagu waxay yidhahen huwa khaalisu lilmu'miniina almuqarabiin yashrabuunahaa sirfan wayumzaju lisaa'iri ahli اljanna dadku labadaasay ku kala ahaanay wamisaajuhu kan lagu barxayo oo lagu dheehayo khamriga min tasniimin buu ka ahaaday tasniim xaggeeda caynan il yani caynan acnii waxaan u jeedaa caynan il qaci samey marka acnii caynan ama caynan xaalaba ka dhig haddaad doonto waxaa tiraa caynan xaal tasniim caynan xaal ou yahay il il xaal uu yahay tasniimku labadaba marka waa ku bannaan tahay in laga gooyo oo acnii caynan la dhaho ama in xaala laga dhiga caynan xaal uu yahay il isha oo yashrabu uu ka cabaayo almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey bihaa ay minhaa iyada xaggeeda uu ka cabaayo tasniimtu marka iyadoo aan barxanayn waxaa ka cabaya marka dadka muqarabiinta bihaa bimacnaa ba-da marka bimacnaa min waay bihaa ay minhaa waxaa ka cabaya almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey ina aladiina kuwa ajramuu dembaabay oo shirkiga la yimid ay ashrakuu weeyaan halkan kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna inay qoslayaan ay ku jeesjeesayaan min aladiina kuwii xaggooda aamanuu rumeeyey muuminiinta xaggooda inay ku jeesjeesayaan saasay ahaayeen yadxakuuna marka waa ku qoslayaan bimacnaa yastahzi-uuna loo jeedaa ayb marka aayadda abujahal iyo kuwayaalkaasay ka warramee jeesjeeskoodana waa tii uu gaaray rasuulkoo sujuudsan madaxii dhulka u yaallo rabbi u sujuudsan ayay waxay yidhaahdeen yaa soo qaaday ayukum yaahudu salaa jazuuri bani fulaan reer bani fulaan hashooda mandheerteeda yaa intuu soo qaado markuu sujuudo madax ka saarayo kii ugu doqonsanaayay marka cuqbatu bnu abi mucayd ayaa kacay waa soo qaaday nebigu marka soo sujuudsan madaxa u saaray mar walba xataa dadku gaalo markay yihiin waa kala aqli roon yihiin kuwa cawaan ah oo waxaa jira marka iyaga xumaanta inay la baashiraan iyo wax kala reebad iyo midna aan lahayn dadku marka kii ugu xumaa marka ayaa sidaas yeelay ilaa marka faadima intay timid marka ay ka rogtay oy ka qaaday iyagana markaa waa qosqoslaayeen xadiidka bukhaari wuxuu leeyahay iyagoo qaarkood ay qaarka kale ku dhacdhacayaan marka oo qosolki intuu ka batay ayay marka isku dhacdhacayaan rasuulkii bay marka saa ugu jeesjeesayeen waidaa haddii maruu ay soo maraan mu'miniintii bihim ay bilkufaari gaaladii ay soo maraanna yataqaamasuuna way isqunjinayaanoo waa isu iljabinayaan qamsiga hadda halkan al-ishaaratu biljifni waalxaajibi waa isha oo marka waa iljabin waa ceebeynayaan waay marka waidaa haddii maruu mu'miniintu ay soo maraan bihim bilkufaari gaaladii ay soo maraan oo fadhi ay fadhiyaan ay soo maraan yataqaamasuuna way isu iljebinayaano fiiriya bay leeyihiin waa ku iyagoo ku jeesjeesayo waidaa haddii inqalabuu ay gadoomaan gaaladii waay hadda marka waawgaan damiirkan marka gaaladii buu u noqona waidaa haddii inqalabuu ay gadoomaan ilaa ahlihim ehelkooda ay u gadoomaan gurigooda guryahoodii ay u gadoomaan ay u laabtaan inqalabuu way gadoomayaan fakihiina xaal ay yihiin kuwii muslimiinta dadka mu'miniinta acraadooda iyagoo ku macaansanayo ku faakihaysanayo faakihiina iyo fakihiina labadaba waa timid macnahana marka waa isu dhow yihiin waqiila fakihiina waxaa la yidhi mucjabiina bimaa hum fiihi yatafakahuuna bidikrihim waxay iyaga ku jiraan waa isla quman yihiin iyagaa ismahadiyey oo isla quman mu'miniintiina waa ku jeesjeesayaan xumaan bay ku sheegayaan waida inqalabuu hadday gadoomaan gaaladii ilaa ahlihim ay u gadoomaan inqalabuu way gadoomayaan fakihiina iyagoo markaa ku faakihaysanayao ku macaansanayo dadka mu'miniinta acraadooda iyo ka sheekayntooda waidaa haddii ra-ow ay arkaan hum iyaga qaaluu gaaladii marka hadday mu'miniintii arkaan qaaluu waxay dhahayaan ina haa-ulaa'i kuwan oo mu'miniintii waaye ladaalluuna waa kuwo dhunsan kii dhunsanaabaa dadkii waa dhunsay wuxuu dhahayaa iyagaa dhunsan mu'miniintii adduunyadan marka waa un daaru imtixaan qiyaamo unbaa marka wixii toosan uu rabbi kala abaal marina qul kullun mutarabisun fatarabbasuu fasataclamuuna man asxaabu siraadi sawiyi waman ihtadaa mid ilaahay keliya hala caabudo dhahaya iyo mid wax kale waa lagu dari karaa dhahaya waa isla joogaan adduunka isku waa yani weliba waxaa laga yaabaa inuu jees jeesayo midkaas ilaahay keyrkii hala caabudo ha loo qayshado oo dhahayo waxaa laga yaabaa inuu isla quman yahay isaga oo ninkan kan kale rabbi keliya hala baryo dhahay inuu ku jeesjeesayo boqol magac oo u bixiyo ayb waidaa haddii ra-ow ay arkaan gaaladii hum mu'miniintii ay arkaan qaaluu waxay dhahayaan ina haa-ulaa'i kuwan oo mu'miniinta la daalluuna kuwa dhunsan waayo wal xaal bay sidaa leeyihiin maa ursiluu aan la dirin iyaga kuwan gaalada ah xaafidiina iyagoo dhowraya xaal ay dhowrayaan calayhim iyaga korkooda yacnii xaal ay dhowrayaan aan sidaa loo dirin marka wamaa ursiluu walxaal maa ursiluu aan la dirin calayhim korkooda aan lagu dirin xaafidiina xaal ay yihiin kuwo ilaaliyo yacnii shaqa looma dirsanin waa inay ka ay dul joogaan oy fiiriyaan oo ay ka yani muraaqabeeyaan iyadoon loo dirin bay sidaas dhahayaan marka wamaa ursiluudana waa iska jumla xaaliya xaafidiinada lafteedana waa iska iyada lafteeda yani waa xaalo falyawma maanta aladiina kuwii aamanuu rumeeyey mu'miniinta qiyaamihii waaye yadxakuuna kuwa qoslaya waaye min alkufaari gaaladii ku qoslayo waa aljazaa-u min jinsi alcamal iyadaa iyagaa hadda meel xun ku jiro mu'miniinta iyaga meel xunmaba ku jirinba awal ayb falyawma maanta aladiina kuwii aamanuu rumeeyey yadxakuuna way qoslayaan maanta min alkufaari bay ku qoslayaan cala alaraa'iki xaal ay yihiin kuwii sariiro korkooda xaal ay yihiin mu'miniinta yanduruuna xaal ay eegayaan ay yanduruuna hum iyagoo sariiro kasoo eegaya kuwana ay dab ku gubanayaan gaalada kuwana ay sariiro muuminiintiina ay sariiro korkooda yihiin iyay saa u qooraansanayaan ay u feerinayaan markaabay ku qoslayaan midaasaa daran marka ile meel kaloo taas laga aada male midan waa laga guuraa laakiin hal huwiba ma la abaalmariyey alkufaaru gaaladii maa wixii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay samaynayeen ma laga abaalmariyey ay qad huwiba hal markay ficil u ka daba maro bimacnaa qad baa laysaga macneeya hal ataa cala linsaani iyo waa nagii soo marnay hal huwiba ay qad huwiba waa la abaal mariyey way alkufaaru gaaladii maa wixii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay samaynayeen hadda naarda thawaab maahane macnuhu marka waxay tahay tahakum baa ku jira waxay samey jireen abaalmarintoodii iyo thawaabteedii waa heleen hadde waxaan ay sameeyeen meeshay ku jiraan thawaab ma leh thawaab maaha laakiin usluub waxaa weeyaan ou tahakum ku jiro ee istifhaamkan hal huwibana taqriiri waaye ay qad huwiba waa la abaalmariyey hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi waasxaabih